waxaa isna haddaba mikrofoonka lagu soo dhoweeyey cabdulqaadir yaasiin oo isaguna ah madaxa esadon cabdulqaadirna waxa uu shirka ka yidhi hadalladan aad baa umahadsan tahay galabtan isugu nimid anigaba hadda yahay mid ah tacsi inaan ka wada hadalno dadkii soo gaartay inaan ka tacsi yeelo waa mid inaan ka wada hadalno wixii dhacay mar dambe inaysan dhacin dalada waxaad moodaa dadka ku celcelinayaan in la sugayo waxaad noo bilaabay way soo noqonaysaa hadhowda inaan isugu soo noqono macnaha waxaa diyaar loo yahay tan labaad in la arko waxaa la ogolaaday dil joogta ah marba reer bay saaran tahay marba hebel bay saaran tahay marba saasay saaran tahay marka yaan lagu kala harin adinka inay taasi qaldan tahay ani aragtideeda waxaan u haystay maatinkaan isugu nimid maanta halkani tahay in mar dambe qof soomaaliyeed inuusan dhiman maanta in dib loogu noqdo la yidhaahdo haddee dee midkala timaadana waa inaan isku soo noqona macnaha waxaan diyaar u nahay inay imaanayso runtii waana imaanaysaa labaatan sano ayay soomaali isdil hadda ay midaan kaga duwan tahay waxba kagaba duwna runtii dhibaato ka badan baa soomaaliya soo gaartay waan isku daawanayna intaas ito maalinba reer reerka kale u lahaa waa marka wada ilaaf laakiin midda maanta soomaalida wataa qutay one time waxay ahayd waxaa isbedelay dagaalkii qaabkiisa isbedelay ma aha dagaalkii soomaalida ay taqaanay reer reer hebel dagaalamayay ma aha waa dagaal ka socda dibadda weeyaan waa dagaal laga soo maamulo dibadda weeyaan waa dagaal loogu talagalay soomaalida akritaankeeda dhulka in looga qaato waxaan rabaa marka inaan idin xasuusiyo baa etoobiya waxaa lagu qabtay shirkii koowaad looga wada hadlayay africa loogu sameyn lahaa unionka aadan cabdilla cusmaan allah u naxariiste ayaa ka hadlayay soo jeediyey khudbadiisii wuxuu yidhi sideebaa looga hadlaa african union markay dad afrikaan ay weli haystaan dad kaloo afrikaan oo dhulkoodii hadalkii isagoo aan dhamaysan baa waxaa interruption ku sameeyey prime ministerkii etoobiyaanka ahaa oo yidhi ku ogolaan maya hadalka inaad dhamaysatay sababtu waxaad ku hadlaysid waxba kama jiraan waa wax jeebkaaga aad kala soo baxday balladni aan ku sheegu yidhi taariikhda siday tahay etoobiya wuxuu yidhi waa waddan saddex kun oo sano taariikh leh dhulkeedana waxay ka bilaabataa buu yidhi radsiga waxayna ku dhammaataa buu indian ocean waa nineteen sixty one kii wayaan waxay ku dhammaataa buu yidhi indian ocean saddex kun oo sano oo taariikh baan leenahaa buu yidhi waa wax saxa nasiib darro waxaa buu yidhi gumaysigii markuu yimid inuu dhulkeeda kala qaybiyey buu yidhi Eritrea iyo Soomaaliya through that process bay ku soo baxday buy laakiin 1947kii iyo 1956 marayna marayd ma garanayo ayaa laga wada hadlay boundarieski ay sameeyeen nimankii reer Yurub ee Afrika ogolaato inaysan mar dambe dib loogu noqon marka waxaan rabaa buu yidhi inaad xasuusnaatid in aad siduu ay tahay xuduudka Soomaaliya taas ay ahaato populationka Ethiopia 1960 waxaa laba iyo labaatan milyan maanta waa siddeetan laba milyan weeyaan projectionka two thousand fifteen hadaa la yidhaahdo ama two thousand twenty five kaan malaynayaa fifteen waa over hundred million already ethiopia waxay isku diyaar garaynaysaa expansion hadalkii ay tiri saddex kun oo sano oo taariikh baan leenahay dhulkeenana wuxuu ka bilaabmaa eritrea ilaa iyo indian ocean already wuu socdaa ethiopia already somaliland iyo puntlandba maanta si fiican buu joogaa wax soo baran ee soomaaliya leedahay mar dambe ma jiro qof waxaan sugnaa waa dhamaystirkii weeyaan waxa aniga aan jeclahay inaan ka wada hadalno ma aha arrintii ka dhacday muqdisho inay tahay the final analysis laakiin waxaan qabaa inay tahay the wake up aan garanno meeshaan u soconno opportunity baan u arkayay inay soomaalida mar wada dhaqmatay one time see u wada dhan aan opportunitygaasiito looga faa'iidaysan individual interest ama group interest ama reer interest ha loo arko inay tahay mid maanta isku kay soo dhaweyn karto arrintaa ayada ah oo aan oga wada hadli karno si soomaalinimo ah sibaan ku badbaadinaa carruurteeni iyo dhulkeeniba kenya madaxweynihii arab mooye maruu boston yimi ka hadlayay arrinta soomaaliya wuxuu yidhi waa danger dadka soomaaliya loo ogolaado inay isu yimaadaan waxay khatar ku tahay buu yidhi nabadda gobolka iyo qaaradda afrikaba inta la kala qaybin karo la kala hayn karo waa in la kala hayaa marka magacaan soomaaliya magacaanbuu isaga jiraa dhulkaa barwa barwaaqada oo istaraatiijidka meesha ku yaalo ilaahay ka warqabo sirigana inta ay soomaalida xasuusan tahay always international communityga waxay lid ku ahaayeen soomaalida intereskeeda historically laakiin wixii intaa la sameyn waayey maanta waxay u sahlanaatay qolaanta dhexdeeda taala hadba shaafiga la raba ha la gashto ama koofiga la raba ha la xirto ama cimaamada la raba ha la xirto at the end of the day haddaan garan weyn inaan soomaali nahay oo aan wada dhalanay wixii naloogu tal- naloogu talagalay oo ahayd in waddankaa nalaga qaado unbaan isugaysa marka waxaan jeclaan lahaa waxaan jeclaan lahaa inaan tacsi u dirno dadka walaalaheenu geeriyooday laakiin arrinta ka culus oo ka xoog badan oo la sugaysa waxa weeyaan sidaan u badbaadin lahayn waxaan ku darsanayaa arrinta uu yidhi hadda eh, cabdiraxmaan eh, scholarship-ka runtii waxaan nahay dad very emotional aad baan caatifada markii wax lagu dhacaan wax walba diyaar baan u nahay laakiin waa inta aan ka dhaqaaqeen markaan dhaqaaqna noogu dambayso maariyo marka waa kuwa hadaa leedahay magaaladan aan joogna hadda oo soomaaliyeed waalkii sokeeye dhibaatooyinkii soo gaaray ka mid ah oo caruurtooda qaxootinimo la soo galay oo la soo cararay oo maraykanka ula soo aaday inay ku badbaadaan oo marba gobol degayay baafaanna waxay soo degeen boston dooda orodka ahaa maalintuu dhameeyey high school wuxuu bixi lahaa oo u socday jaamacadda ee lagu dilisaabaan magaalada intaa leeg oo sideed kun oo qof wada samayn joogta waxaan xasuustaa maalintii maxkamadda u aadayay dadka waa la baryayay inay- inay raacaan dadka u soo baxay waa dad very qaraaba hoos ah iyo dad very close to family friend ah magaalada intaa leeg intaa maxkamadda socotay wax daba socday ma jirto wax intuu ku yimid ka wada hadlay reerkaa dhulka soo gaaray inuu yahay mid mise wada gaaray bal tinka baali dadka arkilaa qof walaalkooda magaalada la jooga dhibaatada soo gaartay teebay u arki karaan runtii markaad fiirisid haddaysan emotional ahayn waxa ka dhacaya soomaaliya marka waxaan jecel lahay inay daacad naga tahay waxaan samaynayno aysan naga ahaanin just emotional dan wax qabanayno subxaana wa tacaala isaga qalbigeenu ku jiro qof walba saa daalacanay runtii banaankoosa baan aragnaa laakiin waa inay naga haataa wax niyada waxaan samaynayno waa inay naga haataa mid ko constanti ah waana mahadsantiin
kaasina wuxuu ahaa cabdulqaadir yaasiin oo si aada u fahfaahiyey dhibaatada naga dhex aloosan soomaali ahaan